بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي ذوي الأمر أمرka kuwa u saaxiibka ah kitaabu tafsiir min saxiixi imaam albukhaari ayaan soo haynay tafsiiru suurati الnisaa ayaan ku dhex jirnay qaala اlimaam اlbukhaariyu raximah اllah xadaثanaa sadaqaة bn اlfadl qaala akhbaranaa xajaaj bn muxamadi can ibni jurayji can yacla bni muslim can saciid bni jubayr can ibni cabaasin radia allahu canhuma atiicu allaha waaطiicu الrasuula wauli اlamri minkum qaala waxa uu yidhi nasalat fii cabdillaahi bni xudaafata bni qays bni cadiyin id bacatahu اnabiyu sala اllahu calayhi wasalama nebigu markuu u diray fii sariyatin sariyadii ama ilaaladii uu amiir ugaga dhigay aayaddaasay marka kusoo degtay ayuu leeyahay macnuhuna waxay tahay nasalat fii qisati cabdillaahi bni xudaafa ayay kusoo degtay ulajeedadana waxay tahay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul aayadaha qisadii waxay kusoo degtay cabdillahi bni xudaafa ayb marka ishkaal waxaa meeshaa ka baxaaya ah hadday cabdillahi bni xudaafa kusoo degtay aayaddan cabdullahi bn xudaafa sariyadiisa waa soo marnay kitaab ulmaqaazi ayaan ku soo marnay waa tii dabka uu u shiday ee uu yidhi gala maynan adeecin marka iyaga say marka munaasab ugu noqonay haddaynan adeecin aayaddana ay leedahay adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum siday ugu noqonay deliil haddii ay tahay qisadaanay kusoo degtayna ee waxaa meesha ka baxaayo waxaan ujeedaa yani hadday tahay cabdullaahi bni xudaafa isaga amarkii amiirka looga dhigay ee uu amiir ku noqday hadday tahay iyay ku timidna sidee cabdullaahi bni xudaafa keligiis ay ugu gaar noqonay marka ayb duuna hayrihi waa laga horreeyey waana laga dambeeyey maanushaahidka marka waxay tahay aayaddaas iyo aayadda ka dambayso fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul qisadaa cabdullaahi bn xudaafi kusoo degtay inama daacatu bilmacruuf ayaana nebigu uu yihi sal l l slam daacadu waxay ahaatay oo laysku adeeca wix macruufa ayb marka amiirka hala adeeco wax kasta ha lagu adeeco ma ahan ayb aayadda tafaasiir kalena waa ku jirtaa abuu hurayra wuxuu ku fasiray hum اlumaraa wa uli lamri baan la sheegaya waa alumaraa madaxda dabari ayaa isnaad saxiixa ku wariyey jaabir bnu cabdillaahi isaga wuxuu yidhi hum ahlu اlcilmi wاlkhayr waa dadka ahlucilmiga iyo ahlu khayrka mujaahid iyo caطaa iyo xasan اlbasri iyo abulcaaliya waxay dhaheen hum اlculamaa riwaayo kale mujaahid hum الصaxaaba ayuu yidhi hada akhasu marka hadii amarka cidda u saaxiibka ah ama ha noqoto dadka madaxda ah ee iyagu talada gacanta ku haayo ama ha noqoto dadka aan madaxda ahayn ee iyagu yacnii culummada ah laakiin amarka diiniga ah gacanta ku hayaan labadaba tii ay noqotoba labada tafsiirba way soo arooreen marka wauli lamri amarka diiniga culammadaa gacanta ku haysa in laga dambeeyo oo diinka looga dambeeyo amarka kale dadka maamulkiisana dee wixii madaxda oo gacanta ku hayo in markaa looga dambeeyo dhaacaduna si guud macruuf unbay ku ahaataa qaala imaam اlbukhaariyu raximah اllah baabu فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم aيda تفسيiرkeeda قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال khaasama zubayru rajula min alansaar zubayr wuxuu la dooday oo uu xaq kula dooday nin ansaarta ka mida fii shariijin min alxarati far ay biyaha soo maraan oo xarada ku yaalay ayuu kula dooday nin isagaa ku dooday ansaari ah faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi isqi ya zubayru zubayru waraabso uma arsil ilmaa'a biyaha dir oo daa ilaa jaarika deriskaaga u fur dabadeedna faqaala alansaariyu ansaarigii waxau yidhi yaa rasuula allah an kaana bna cammatika sidaa miyaad ugu xukuntay an kaana lian kaana inuu yahay darteed ibna cammatika ina eeddaha ina eeddadaa inuu yahay darteed maad sidaan ugu xukuntay fatalawwana wajhuhu nebigu wejigiisii baa doorsoomay oo midab midab yeeshay xanaaq dartiis uma qaala waxau yidhi isqi yaa zubayru zubayru waraabso uma axbis ilmaa'a biyahana cesho xataa yarjica ila aljadri ilaa markaa yacnii meelaha waaskooyinka biyuhu ay gaaraan jadrigu marka waa waaskooyinka geedaha iyo baaruhu waxay leeyihiin meel biyaha u celiso biyo celis leh marka meelahaas biyaha celiska lehna ha soo gaaraan ayb uma arsil ilmaaa ilaa jaarika markaas kadib deriskaaga u dar si u fur yacnii markii hore nebiga zubayr xaqiisa ayuu qeyb ka mida ka tag dhowba kula teliyey oo adiga beertaada waraabsa waxba biyaha ceshanina dir xaqa ou lahaana waxay ahayd ilaa ila aljadri inuu ceshan karo markaa nebiga zubayr xaqiisii inuu wax ka tagowba amray ninkanna wuxuu u qaatay nebigu inuu saa u leeyahay inay eedadiis dhashay darteed marka nebigu markuu arkay ninkan inuusan warkaas yeelaynin ayuu yidhi zubayro adiga xaqaaga iska oofso dhammaystiro ayb oo markii hore xaqi inuu wax ka tago iyou nebigu uu bandhigay usoo bandhigay ninkan markuu weli qaylinayo war xaqaagiiba oofso adiga qaado mararka qaar baa laga yaabaa ninka isagoo ixsaan loo samaynayo oo xaqaagii aada wax uga tegaysid inuu haddana soo taagan yahay weli de markaasoo kale inaad xaqaagii qaadato ood dhammaystirato bal ha arko wastawca nabiyu sala allahu calayh ali wasalama lizubayri nebigu wuxuu zubayr u dhammaystiray xaqahu xaqiisa fii sariixi اlxukmi xukunka caddaantiisa xiina axfadahu اlansaariyu markii uu ansaariga yacnii hadalkaas uu markaa yidhi oo uu yacnii wara uu ka soo celiyey wa kaana ashaara calayhimaa biamrin nebiguna wuxuu ahaa inuu u ishaaray oo u tilmaamay arrin lahumaa fiihi sacatun labadooduba waa sacnimo ay ugu sugan tahay yani ninkan ansaariga arrin aan dhib ku ahayn zubayrna aan dhib ku ahayn ayuu markii hore nebiga ku heshiisiiyey haddii heshiis la diido adda nin walbaa xaqiisa ha qaataba marka taas baa imaanaysa ayb xadiidkanna wuxuu lagu soo maray kitaabu shurbi ayb ayaa ninku wuxuu ahaa iyo inuu munaafiq ahaa iyo in kale iyo halkaasaan uga soo hadalna ayb maxalushaahidka meeshaan qaala zubayru zubayr waxa uu yidhi famaa axsibu ma malaynaayo haadihi alaayaati aayadahan ilaa nasalat fii dalika arrinkaa inay ku soo degeen maha wax kale falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum baabun ay hada kani baabun baab weeyaan faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin aayaddaa tafsiirkeeda qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi bni xawshab qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin can abiihi can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul maa min nabiyin nebi ma jiro yomradu jiranaayo ilaa khuyira waa la khiyaar gelinayaa bayna addunya waalaakhira adduunye iyo aakhiro ayaa la door gelinayaa wa kaana fii shakwaahu xanuunkiisii nebigu wuxuu ahaa alladii qubida fiihi lagu oofsaday akhadathu waxaa qabatay buxatun reeraxyo shadiidatun daran fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin isagoo saa dhahay muxuu ka wadaa marka yani caaisha marka waxay dareemay in la doorgeliyey oo la khiyaar geliyey isaguna uu doortay dadkii wanwanaagsanaa ee nebiyada iyo shuhadada iyo sidiiqiinta iyo dadka wanwanaagsanee dhintay inuu haleelo ayb waa khiyaarkii marka faulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim yaa waaye waa kuwa nebigu ou dalbaday in la haleeshiiyo yacni inuu dhinto oo iyaga uu aado markaas dadkaas ambiyadii ka horreysay isaga ee walaalihiis ay nebiyaalka ahaayeen facalimtu waxaan ogaaday annahu khuyira nebigu in la khiyaar geliyey xadiidkan wuxuu nagu soo maray aakhiru kitaabi almaqaasi dhimashadii rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waxaan ka hadlaynay baabu qowlihi wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili اllah ilaa laga gaaro aldaalimi ahluhaa wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili اllahi wاlmustadcafiina min alrijaali wاlnisaءi wاlwildaan aladiina yaquuluuna rabbana akhrijnaa min hadihi اlqaryati الظaalimi ahluha aayaddaas marka aayaddaas tafsiirkeeda macnaha aayaddan waxaa weeyaan wamaa lakum maxaa idinku dhacay oon lahaantiinna ahaaday laa tuqaatiluuna aydnan u dagaalamaynin fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa aydnan ugu dagaalamaynin waalmustadcafiina wa fii takhliisi lmustadcafiina dadka taagta daran soo fakintooda oo yacni inaad soo badbaadisaan oo aad ka soo badbaadisaan cadowga gacantiisa inaad arrinkaa u dagaalantaan maxaa idiin diiday taasay ka dhigantaha qال xdثnي cبdاللh بن محمد وهو الجuعفي الbخاaري qال xdثnا سفyان عن عubayd اللahi qاal سمعت بن cabاaس qاal kuنت أna وأmيi min المستضcaفيiن aniga iyo hooyaday waxaan ka mid ahayn dadkii مستضcaفiintae loo cudur daaray aayaddu ay leeda ila المستضcaفiina min الرiجاaل والنساء والوiلداn laa يstaطيicuuna xيilaة وlaa يهتدوuna سبيiلا dadkii meeshaa alla uu ka soo reebay dadkii soo hijroon waayey waxaa laga reebay oo loo dembi dhaafay dadka mustadcafiintaee nimanka iyo naagaha iyo ilmaha yareerkaa bere ibnu cabaas wuxuu leeya aniga hooyanay kuwaasaan ku jirnay marka makay iska joogeen ayaga cabbaas oo nebiga adeerkiis ahaa iyaga labadooda ibnu cabbaas cabdullahi ibnu cabbaas iyo hooyadiis lubaada way islaameen waana qarso jireen oo dadkaa waxay ka mid ahaayeen mustadcafiinta ah cabaasna isagu mar danbuu islaamay marka wuxuu leeyahay inagu dadkaasaan ka mid ahayn mustadcafiinta ah ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can ayuba can ibni abi mulayka ana bna cabaasin talaa ibnu cabaas wuxuu akhriyey ila almustadcafiina min alrijaali wاlnisaءi wاlwildaan qaala waxa uu yidhi kuntu ana waumii aniga iyo hooyaday waxaan ahayn miman cadara allaahu dadkii alla uu u cudur daaray ayaan ka mid ahayn cudurdaarkuna waa maxay ila lmustadcafiina lanna waxaa soo horeysay ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kuna mustadcafiina fi اlardi qaaluu alam takun ardu اllahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha aayaddaa marka dadkaas lagu eedeeyey waxaa laga reebay dadka mustadcafiinta aniga iyo hooyaday kuwaasaan ku jirnay buu leeyahy wayudkaru can ibni cabaas ibnu cabaas waxaa laga sheegay xasirat daaqat inay tahay ay ciriirtiyoontay oo aayadda waxay ku jirtaa famaa lakum fi lmunaafiqiina kadib ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun aw jaa-uukum xasirat suduuruhum an yuqaatiluukum aw yuqaatiluu qowmahum xasirat suduuruhum ay daaqat suduuruhum laabtoodu ay ciriiri noqotay qira'a marka waxaa jirta shaad oo xasiratan dhahaysa ayb talwuu alsinatakum talwuu aada laabaysaan alsinatakum carabyadiinna bishahaadati markaatida aada ku laabaysaan yacnii shahaadadii ayaad taxriifinaysaan oo carabkiinna ayaad ku laabaysaan aad ku bedelaysaan markaatidii wain talwuu aw tucriduu wa qaala gayruhu almuraaqamu almuhaajaru ayrkaana waa abu cubayda macmar bnu musanna almuraaqamu almuhaajaru weyaan meel loo hijrooday raaqamtu haajartu qowmii qoladeydaan la hijrooday aayadaydan ereygan wuxuu ku jiraa waman yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi اlardi muraaqaman kaiiran wasaca muraaqaman muraaqam marka waa meel loo hijroodo ayb ayb ninkii ilaahay dartii u hijroodo meeshii uu ka tegay wuxuu helayaa meel uu kaga wareego oo uu wanaag iyo khayr uu ka helo ayb wa qaala hayruhu mawquutan muwaqatan la xadiday la waqtiyeeyey ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan ay muwaqatan waqatahu calayhim korkooda ayuu ku waqtiyeeyey ayb kelimaadkaasna marka wuu fasiray ayb baabunay haadaa kani baabun baab weeyaan fmaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallaahu arkasahum maxaa lahaantiinna ahaaday munaafiqiinta sha'nigooda aada isugu khilaafsantihiin laba koox aa ku tihiin walxaal allaahu allana arkasahum uu dabagediyey munaafiqiinta qaala bnu cabbaas badadahum ou kala tegsiiyey kala fogeeyey iyaga dhan fiatun jamaacatun fiatayni waa taniya oo fia fiaduna waa aljamaaca qال xadaثnي mحamed بن بشhاaر qال xadaثna غundr وcabdالرحمaن qال xadaثna شhuعبة عan عadiyi عan cabdاللahi بن يزيiدa عan زayd بن ثاaبت رaضي الله عanه fma lakm fi الmunaafiqiina فiأتayn rajaca naasu dad ayaa laabteen rajaca naasun dad ayaa laabteen min asxaabi الnabiy sal l slam dadkii nabiga la socday ka mid ahaa min uxudin bay ka laabteen wa kaana annaasu fiihim dadku dadkaa sha'nigooda waxay ka noqdeen firqatayni laba koox fariiqun yaquulu koox wuxuu dhahayay iqtulhum dila wa fariiqun yaquulu qolana waxay lahaayeen laaha dilinina fanaزlat famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wa qaala nebigu waxau yidhi innahaa madiino aybatu aybatu waay daybaa la yidhaha magaceeda tanfi اlkhabaha waxa xun ayay eryeysaa kamaa tanfi الnaaru dabku sida uu u eriyo khabaha اlfidati fidada wasaqdeeda daabka iyo fidadu markay wasaq leeyihiin dabka la dhex geliyo wasaqdii waa kala haadayaan iyo dahabkiina waa kala baxaa way kala baxayaan soo maha ayb waa taas mar taasuu sheega sida dabku uu u dhalaaliyo dahabka iyo fidada ee uu u baa yacni wasaqda oo uga hufo sidaa ayay madiinana waxay u hufaysaa dadka munaafiqiinta ah ayb iyo dadka xun aayaddu marka sababa nusuulku saas rajaca naasun min asxaabi الnabiy munaafiqiin ayay u badnaayeen ama munaafiqiinay ahaayeen maxaa loo leeyahy marka asxaabi الnabiy sal lla l slam ee waxaa weeyaan bictibaari sida daahirka ayaga ay sameeyen ay ahaayeen waa bictibaari daahir xaqiiqada qof munaafiqa saxaabi ma aha ayb waaba gaalba munaafiqa qalbiga uurka gaalka midka yani caloosha baatinka kufri ku haysto daahirkana islaamnimo ka muujinaya muslimba maba ahanba iska daasa wax kale aayadday marka tarjamada xadiidkii tarjamadaas mudaabaqeynayaan tafsiirka iyo tarjamada oo aayaddan sababkay ku timid saxaabadii oo isku khilaafeen dadkaa nebiga ka laabtay see la yeelaa kuwana hala dilo ay yidhaahdeen kuwana yaan la dilin ayb marka allana wuxuu leeyay maxaad iskaga khilaafaysaan kuwaa ilaahay baaba dabagediyey qalbigoodu foorariyey baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waidaa jaaءahum amru min almni aw اlkhawfi adaacuu bih waidaa jaaءahum haddii uu yimaado amrun arin min almni arrinka oo min almni nabadgelyo ku saabsan aw ilkhawfi ama cabsi iyo dagaal ku saabsan adaacuu bihi way faafinayaan walow raduuhu ilى الrasuuli wa ilaa uli اlmri minhum waxaa la yidhahday u celin lahaayeen rasuulka iyo dadka amarka iyo talada u saaxiibka oo yacni aadka ra'yiga wanaagsan ee ahlu ra'yiga hadday u celin lahaayeen way wanaagsanaan lahayd iyagaa kala garanaayo waxa xun iyo waxa san waxa maslaxadu ku jirta iyo waxaynan ku jirin ayb aayadda marka macno weyn baa laga qaadanayo waxay tahay umuuraha ku saabsan khawfka iyo amniga khawfku waa dagaal dagaal hala qaado cabsidaa soo kordhayso amni nabadgelyo heshiis ha la qaato heshiisku isaguna waxuu dalbayaade waxyaabo waaweyn umuuro waaweyn u keensana heshiis ha la qaato dagaal ha la qaado yaa iskalena dadka amarka gacanta ku haysto ee muslimiintu ay madaxtinimada u doorteen iyo wixii ahlu ra'yi o ahlu cilmiya intaa ha ka tashtaan ee nin walbaa iyagu iska xabadda ridin lianna dagaalku haddii qof walbaa uu iska qaato taladaas ama warkaas dagaalka ku saabsan nin walbaa uu iska faafiyo waxaa imaanayso nin wuxuu geysto in ummad dhan ay ku dhibaatooto hadhow haddii nin dagaal iska qaado iska qaado bis waayo marka war dambe iyo cabsi dambe iyo waa dhammaatay waxaa laga yaabaa dadkii dagaalkaas lagu qaaday ee la weeraray inay dagaal adag inta soo qaadaan dad aan warba u haynin oo waxaasba aan ogeyn inay iska baabi'iyaan marka mar walba haddii dagaal la qaadayo haddii amni arrin amniga mi arrin khawf ah laga hadlaayo inay dadku iyagu dadka ahlu amr ahlu ulul amri iyo ah iyo kuwa ahlu ra'yiga ah inay ka tashtaan wararka marka faafintoodu wax macnaa ma samayna dhib unbay keenaan hadalka marka amniga iyo ku tacalluqa iyo khawfku waa inuu xirnaado oo suuqa una iska oolinoo meel walba aan lagu faafina ayb taladii hadda dhibaatada waxaa keenayo waxaa weeyaan war uun iska socdo uun waxaa laga yaabaa laba qabiil inay isku dadaasho hadal dad yiri iyo war meel laga sheegay iyo dad yacni ficil ay dad sameeyeen qaarkood iyo tasarufaad deg deg ah iyo in ummado dhan iyo wadano dhan iyo dad dhan ay ku baaba'aan baa laga yaabaa mana ahan saas dadku dad oo aan ra'yi lahaynoo ayaga loo taliyo iyo dad taliyo unbay u qaybsamaan ninkii marka aan ra'yi lahayn isagu inuu ka dambeeyo dadkaas talada uu u dhiibtay aaminsanaadana ayb kuwaasna inayna waxba khiyaanin ay afshuuhu ay afshawhuna way faafinayaan adaacuu bihi ay afshawhu way faafinayaan yastanbiuunahu yastakrijuunahu yastanbiuunahu waxay soo bixinayaan yastakrijuunahu xasiiban kaafiyan mid ku filan ilaa inaatan yacnii wuxuu u jeedaa almawaata waxa dhintay xajaran dhagax aw madaran ama dhoobo ow maa ashbahahu in yadcuuna min duunihi ilaa inaatan ma caabudayaan alla sukadiis ilaa waxay caabudayaan inaatan inaat marka maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa wax dhintay bay caabudayaan alawfaan dhadigna waa lagu tilmaamaayo ilaahyadoodaas dhintsan magacyo dhadigay leeyihiin magacyo dhadig ayay leeyihiin manaat iyo cuzaa iyo ama ta'dii dhadigaa ku jirto ama aliftii dhadigaa ku jirto waa magacyo naageeday leeyihiin iyaynay magacyo naagay u bixiyaan waxaa sababtay waxay aaminsanaayeen almalaa'ikatu banaatullah oo iyagu waxay qabeen haddii alla yacnii ilmo la-aanta ceebay u arkaayeen ilmo haddii la yidhaahdo wiil iyo gabar u waayo wiilku waxay dhahayeen waxaa laga yaabaa aabbihiis inuu xukunka ku qabsano marka ilaahay wiil waa ka nasahaynaaye haddii kale xukunkii iyo maamulkiibuu ku qabsanay see yeelaynaa marka naago gabdhaa gabdho markaan xukunna ku qabsanaynin qof wax dhalayna oo u noqdo gabdhaan marka u nisbaynayna meeshaasay ka keeneen waxaasoo dhanna waa wax baail oo caqaa'id aad baail ayb marka waxyaabaha ay caabudaan dhan marka magacyadooda waa magacyo dhadig mariidan mutamaridan madax adag ayb shayaanan mariidan yadcuuna min duunihi ilaa in yadcuuna min duunihi ilaa inaaan in yadcuuna ilaa shayطaana mariida lacanahu اllah falayubatikunna batakahu qaطacahu waa gogooyeen falaa yubatikunna waxay googoynayaan aadaana alancaam xoolaha dhagahooda ayay googoynayaan bani aadamku shaydaanku waxyaabaha uu ku dadaalo wax ku dhumiya waxaa ka mid a khalqiga alle in la bedelo dadku waxaasu ku dhiirigeliyaan xoolihii marka waa yacnii waxay ku sameeya dhegahay ka jeexjeexayaan waxyaabahaasay samaynayaan oo neefkii xoolaha intay dhegaha ka dilaaciyaan sidai alla u abuurmaan si kale ka dhigayaan ayb dadkii iyaga laftirkooduna noocaasay sameeyaan oo dadkii waxaad arkaysaa timahooda timo aan ahaynay ku xiraayaan waxay iska xeerayaan baararkaas ilkaha waa qurqurayaan qurux raadinteeda darteed ayb annamsu waalwashmu waaltafniij oo ilkihii in la kala furo oo fanaxyo iyo laysku yeelo ee waxaa laysku dhigdhigaayo yacnii korka lagu dhigdhigo ee midabada kala duwan leh washmiga la yidhaahdo waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa noocyadaas shaydaanka un baana faraya dadka qaarkiis waa yaabay baalka dhegadhegihii iyo la gelinayo dhegaha iyaad arkaysaa iyagoo meel faruurtaas gelinaya xudunta kuwa gelinayaad arkeen halkaas in carabka kuwa gelinaya waxaas yaa shaydaan unbaa u sheegaya wax macno ah oo ku jirana male marka mushkil shaydaanku marka waa waa falayuhayirunna khalqa allah abuurista alleh inay bedelaan ayuu dadka ku dir ayuu ku ku ku ayuu ku tirtirsiiyaa qiilan wa qawlan waaxidun mid leh waman asdaqu min allahi qiilan ay qawlan wa dabaca khatama waa daboolay ayb macaanidaasu marka noogu sheegay meesha baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannam qofkii mu'min dilo mutacamidan kas u dilo fajazaa'uhu jahannam abaalmarintiisu waa jahannam aayadda tafsiirkeeda qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas wahuwa alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa mugiiratu bnu nucmaan qaala samictu saciida bna jubayrin qaal aayatun aayad ikhtalafa fiiha ahlulkuufa reer kuufo yaa isku khilaafay waa aayaddan hiya aayatun weeyaan ikhtalafa fiiha ahlulkuufa isku khilaafay faraxaltu fiiha ila bni cabbaas ibnu cabbaas ayaan u rartay oon aaday fasa'altuhu canhaa waa soo su-aalay markaa qofkii mas'alo ay ka jiro inta ahlucilmigu inuu raadsado faqaala ibnu cabaas waxau yidhi naزlat hadihi اlaayatu aayaddan way soo degtay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaؤuhu jahannam hiya iyadu aakhiru maa nazla wixii soo degay iyadaa ugu dambaysay yani axkaamta wamaa nasakhahaa shay-un waxna ma nasakhin aayaddan ibn cabaas wuxuu ka wadaa ninkii nin qof muslima kas u dilo khalaas waa naartu ku waaraa mana laga soo saaraayo sidaas isagu qabi wuxuuna leeyahay marka aayaddan aayad ka dambaysa male aayadda suurat اlfurqaanna aladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila biاlxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu اlcadaabu ywma اlqiyaamة wayaklud fiihi muhaana ila man taaba isaga wuxuu ku macnaynaya aayaddaas waa qofka gaalka ah ee gaalnimadiisa wax ku dilay ku zinaystay markuu soo islaamo alislaamu yajubu maa qablahu wixii hore o dhan waa laga dhaafa aayaddaa marka macnahaas u yeelay middaan laakiin nin isagoo muslim ah oo dilku inuu xaaraan yahay gartay kabacdi qof muslima kas u dilay laa tawbata lahu buu dhihi jiray ibnu cabaas tawba male qofkaas ayb labada aayad marka isagoo macnahaas ku kala xambaaray laakiin qofka qaatilka inuu towbo leeyahay yaa xoog badan oo ninkii sagaashan iyo sagaalka qof dilay ee boqolka ku dhammaystiray towbadiisa waa la aqbalay weliba ahlu kitaab iyuu ahaa haddii la dhaho waxaa lagu jawaabayaa ahlu kitaabku annagu waaba naga axkaam adkaayeen haddii ayagoo aqlaal iyo aasaar iyo adayg la kor saaray haddii laga towbo aqbalay annaga ina laga aqbalayo min baabi owlaa waay soma fahmi marka ma laga yaaba in ayaga loo fududeeyo anagana lagu adkeeyo ma dhacaysa saas ayb iyo adilo fara badan oo yani qofka tusaysa saasna laakiin khilaaf uu kama marno ibnu cabaas waxaa la wariyey mararka qaarna waa waa wuxuu dhihi jiray laba qowl baa lagu wariyey ibnu cabaas oo mar nin baa u yimid markaasuu yidhi hal lilqaatili tawba ninka wax dilaa tawba ma leeyahay may mid kale u yimid tawba ma leeyahay haa maxaa saas u dhacday markii la yidhi wuxuu yidhi midkaan hadda kadib inuu wax dilo ayuu rabay saasuu ii su-aalayaa waa nin ay ka muuqato inuu wax dilo inuu rabo qaatil tawba ma leeyahay maya saasaan u dhahay marka haddaba waxa isku dili waa marka ninkan kalena waxaan arkay buu yidhi in lagu ibtileeyey oo dembigii uu ka dhacay qoomamaynaayo ou shallaynaayo ee qofkaasi marka naxariista alle inaan laga quusinayo oo inuu tawba leeyahy ibnulqayim madaariju saalikiinka aqwaashaana ku baxfiyey sideedooda uga tegeen isagoo waxba kala rajixin sideeduu ku daayey sababtana wuxuu yidhi ninka qaatilkee wax dilay saddex qoloo dembi ka gelaya ninkii uu dilay dadkii uu ka tegey oo yacni waalidkii isaga ilmihii uu dhalay naagtii uu qabay waxaa laga yaabaa ninkan laba waalido waayeela inuu haayey labadaas waalid cidla ay noqonayaan dhibkooda miyaan dhib la gaarsiinin marka labadaas waalid dhib daranaa la gaarsiiye ilmo yareeraa laga yaaba oo isaga u xamaalo waa laga dilay ilmahaas waa la dhibay naagti waa la dhibay dhibka saddexaadna waaa waxau yahay allow dembi ka galay ilaahay qofkaan mu'minkaaha dilin buu ku dhiirada warkii alla diiday buu ku dhuftay uu dilay marka wax la dilaayo fududaa shidada ka dambaysa si adkaa markaasu ibnulqayim wuxuu yidhi haddii ay dhacdo dadka adduunyada uu uga tegay waa laga yaaba inay iska cafiyaan oo inta loo qisaaso ama ay diyo qaataan waa laga yaaba ayaga xaqooda inuu si un u dhaco ninkan la dilay laakiin isaga yaa ogna ninkaan la dilay qabri waxba kama soo cafi karo aakhira markii la tagana yaa og waxu dhihi doonan waa dhib badan tahay inaan dad la ysku dilin berigii hore qofka qof muslima dilay waa dadku waa ka takoornaa jiren iyadoo la dhahayo yani waxaan aragnay qofkaas hebel qofuu dilay hadda ka hor gariib jiddan ay ahaa jirta musuq maasuqiyo qof dilay yaa ninkaas mashiidi say u yaraayeen dadka oo xaq darada qaba yani dhiigga xaaraantaa dadka galo haddana allahu allahu aclam labaatan haddii meel la isugu keeno qof waa laga dhexeynaya islaaya waa un la wadaa waa la wadaa waa la wadaa wax faa-iidaana lagama haayo wax faa-iida nin ka haaya ma jira xaqiiqda saas waay qof muslima dilkiisa wax laga faa-iida ayaynan jirin waxyaabo kaleo daranna waaba soo ziyaadiyey waktigan oo beryahaas hore aan jiri jirin oo xataa xurmadii waxaa laga yaabaa masaajidda iyo xurmadii diinka iyo shahaadateynka xurmadooda inaan la ilaalinaynin qofkii cabaadayo ashhadu an laa ilaaha illa allah dhahayo in layskaga wado qofkii masaajidka ku jira uu lagu dilo waxyaabahaas anaga dhaqan soomaalida qariib iyay la ahayd waxay taqaanay ma ahayd ilaahay waxaan weydiisanaynaa fitankan inuu naga raro naga kor korkeena uu ka qaado ibnu cabaas marka isaga saanuu qabay hiya aakhiru maa nazla wamaa nasakhahaa shay-un ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina hadhihinana qof salaam idinku akriyey assalaamu calaykum waraxmat ullah idin yidhi lasta muminan mumin ma tihid hadhehinina tabtaguuna carada alxayaati dunya idinkoo adduunye inaad ka dhacdaan oon raadinaysaan ayb asalamu wasalaamu wasilmu waaxidun saddex erayoo isku mida asalamu iyo wasalaamu qiraa'aadkeedu ku dhex jira walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalama tawal akhir qala xadaanii caliy bnu cabdillaahi huwa almadiniyu qال xdثna سفyاn عن cمr هو بن dيnاr عن cطاء عن iبن cabاsi رضي الله عنهma ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال قال ابن عباس كان رجل من أيا وxوuهaa في غuنaيمة أryر dhexdiisa inuu yahay uu haysto lahu isaga ou lahaa ayuu ku dhex jiray falaaciqahu اlmuslimuun muslimiintii ayaa soo haleeleen ninkaas way soo gaareen waa ka daba yimaadeen faqaala waxa uu yidhi assalaamu calaykum faqataluuhu waa dileen waakhaduu gunaymatahu arigii yaraana waa ka qaateen faanzala allahu fii dalika alle arrinkaa buu aayaddan ka soo dejiyey ilaa qowlihi carada alxayaati اddunya walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fi lardi fii sabiili اllahi fatabayanuu cadaystaa leedna ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا laba jeer baa lagu celiyey cadaysa qara'a بن cabaas السalaam ayuu akriyey aayaddan marka waxaa laga qaadanayaa qofkii muujisto shay islaamnimo tusaayo shay islaamnimo tusaayo qofkii muujisto waa laga jooga ma la dilaayo hadda waxaa la yidhaha assalaamu calaykum buu ninkaa yidhi assalaamu calaykum marka waa wax islaamka yacni shacaa'irtiisa ka mid a waa laga joogaa marka kadib aa la hubsanaa marka oo in islaam uu yahay iyo in kale marka assalaamu calaykum tan maxay u taraysaa xabadda in looga joojiyo ay u taraysaa xalamada inuu yidhaha aslamtu lilah war allaan isu dhiibay aniga ka joog ha dilin hadhow dambe marka feeri wafi laayati daliilun calaa ana man adhara shayan min calaamaati اlislaam lam taxila damuhu dhiiggiisu ma xalaal noqon lam yaxila damuhu xataa yukhtabara amruhu ilaa arrinkiisa la ogaado liana asalaama taxiyat lmuslimiin waaye wa kaanat taxiyatuhum fi ljaahiliyati bikhilaafi dalika fakanat hadihi calaama marka jaahiliyadu assalaamu calaykum maysan dhihi jirin ninkaa maadaama uu assalaamu calaykum yidhi calaamad waay marka waa in laga joogo wa ama calaa qiraa'ati salam cala ikhtilaafi dabdihi silm iyo salam falmuraadu bihi alinqiyaad wahiya calaamat lislaam war anigu waa isdhiibay waa hogaansamay allaan uga hogaansamay macnaheedu maxay tahay waa islaamay wahay ayb calaamaday islaamka u tahay lianna macna alislaami fi lugati linqiyaad ولا يلزم من الذي ذكرت طيب من الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك حكليه كدلن ميس وركان آن إيري قفكي السلام عليكم إلى إنه إسلامي ما معنيه مسألة المهم وإيضا من ألا أقول من أولبا ودقال أدكول الجرتو قال لنا أولا دقال لميسي هدي إلى السلام عليكم assalaamu calaykum taasuu ku islaamayaa maaha macnaheedu calaamad islaamnimo tusaysa waa ka joog marka adigana hadhow waa lagu towxiidka qiraa la leeyahay nacam risaalada rasuulka qir axkaamta islaamka u hogaansan waa u hogaansan haddii yidhaha ou qirto towxiidka waa muslim haddii meel uu yidhaahdana markaasa la dilo assalaamu calaykum yacni laguma islaamo markaas ma fahmaysaan yani wuxuu diidaya hadalkan assalaamu calaykum gaalada waa dhihi karaan waana dhahaanba qaarkood assalaamu calaykum buu ku leeyahay weliba kuwa carabta uma sii jiraan assalaamu calaykum buu ku leeyahay macnaheedu maaha inuu islaamay laakiin maxay u tareena calaamad waayo dagaalkan looga joojinaa iyo dilka hadhow baa marka ikhtibaar lagu sameynay ayb qofki intaa ku gaabsado islaamnimadiisu inay sugnaatay maaha ayb axkaamtii muslimiinta in lagu dareerinaayo maaha bal laabudda min atalafudi bishahaadateyn waxaa qasaba buu yidhi inuu shahaadateynki ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluhu inuu yidhaahdo ayaa qasaba kaas ku islaamaya meeshaa marka ashaacirada waa khilaafsan yahay ibnu xajar lanna ashaacirada isaga wuxuu le bal laabudda min atalafudi bishahaadateyni ayb ayuu leeyahay marka ashaacirada waxay leeyihiin shahaadateynka in lagu dhawaaqaa qofka gaalka uu ku dhawaaqo markuu islaamayo inuu shahaadateynki ku dhawaaqo qasab maahanay leeyihin waajibna maaha qalbigiisa hadduu ka rumeeyo qalbiga uu ku haysto yowm min alayaamna uusan ku dhawaaqin waa muminay leeyihin waa kutubtayna ugu taallaa jawharatu tawxiidka sharaxiisa tuxfatulmuriidka saasuu dhigaan nudqigu waxba inuusan muhiim ahayn bal xataa wuxuu leeyahay wax aan ka hadlayno waa qof awoodo weliba inuu dhaho waa gaal afkiisa qabo oo kari karo oo awoodo haddii uusan dhihin isagoo diiday ma dhahaayo yidhi islaamnimadiisu ansaxaykfsiay ku ansaxayayb bal laa budda min atalafudi bishahaadatayn calaa tafaasiila fii dalika bayna ahli اlkitaabi waغayrihim yani ahlu kitaabka iyo kayrkoodba iyadoo ay tafaasiili jirto tafaasiishaas marka waa maxay ahlu kitaabku ayaga waxdaaniyada qaaraa rumaysan tawxiidka alla inuu hal yahay risaalada nebigay diidan yihin ay gaalo ku yihiin kuwaas marka ayagu muxamedun rasuulullaha laga rabaa laabudda hadda ka horna waa ka soo hadalnay laa ilaaha illa allaahu muxamedun rasuulullah ma kaafinayso in muxamedun rasuulullah la dhaho laakiin muxamedun rasuulullah waa kaafi kartaa laa ilaha illa allah saasay leeyihin culamada qaarkood lanna nebi moxamed waa rasuulkaygii haddaad tidhaahda laa ilaha illa allahuna waa dhahaysaa markaas lanna risaalada nebigu waay waxaa weeyaanba laa ilaha illa allah wuxuu la yimid soo maa labada marka muxamedun rasuulullah waxay dulmisan tahay laa ilaha illa allah yaa dhalan karta inay dulmisan tahay laakiin laa ilaha illa allahu keligeed oo muxamedun rasuulullah aynan la soconin maya waa risaalada nebiga in la qira ayb cabdirasaaq cafiifi aan malayna inuu muxamedun rasuulullahba sidaas uu dhehi jiray macnaheedu marka maaha moxamedun rasuullah keliya lagu gaabsanaa lagama waran ee labadooda tee yacni qofku ay yacni ku laa ilaha illa allahuda ku iltizaami karaana yani laa ilaha illa allahu iyada risaalo macnaheed kuma jiro laakiin risaalada macnihii tawxiidka iyadoo ku dhex jira intaas waa waxaan kaa sheegayna baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniin ma sinna dadka mu'miniinta xaal ay ka mid yihiin kuwa fadhiyo iyo kuwa jihaadaya qaala xadaثna ismaaciil bn cabdillaahi qaala xadaثanii ibraahim bnu sacdi can saalixi can ibni shihaabi qaal xadaثanii sahl bnu sacdin الsaacidiyu أنه رأىa wuxuu arkay marwاn بن الحkم في الmasجidi buu ku arkay faأqbaltu waa soo jeestay xatىa jalastu ilىa janbihi ilaa an dhinaciisa ka fariistay faأhbaranaa wuxuu noo sheegay marwاn أna زayd بna ثaabiti أhbarahu زayd inuu u sheegay marka riwaayadan maxay tahay waa riwaayaة الصaxaabiyi can taabiciyin صaxaabigaa taabici ka warina لأن سهل بن sacd waa صaaabi waa صaxaabi marwaan بن الxakمna in kastoo waqtigii rasuulku ou dhashay laakiin suxbo ma leh oo nebigu ma uunan arkin ayaa lyii marka wuxuu leeyahay سهل بنu sacdin ayaa wuxuu sheegay أnahu ra'ىa marwاn بن الxakم في الmasjid waa ninkii madiine xukumi jiray wuxuu ku arkay masaajidka faaqbaltu waa soo jeestay buu yihi sahl xataa jalastu ilaa janbihi dhinaciisa ilaa aan ka soo fariistay faahbaranaa wuxuu noo sheegay marwaan ana zayda bna haabitin ahbarahu waa kaa marka sanadka saxaabi taabici buu u degay saxaabi buu hadan u koray waa riwaayat lakaabir can ilasaaqir ayb marwaan isaga marka waxaa leeyahay sanadka waxay tahay aabbihiis alxakam ibnulcaas ayaa nebiga uu musaafuriyey daa'ifuu u musaafuriyey cuhmaan baa markii dambe madiine soo geliyey oo keenay xilliyadii dambe markaas isagu aabihii maadaama xagga loo musaafuriyey halkaasuu iska joogi jira nebigu mawnan arag marka marwaan ibnulxakam ayb ayb ana zayd bna haabitin ahbarahu ana rasuula اlah sal l slam amlaa calayhi nebiga waa u yeeriyey laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina wاlmujaahiduuna fii sabiili اllah sidaasuu u yeeriyey aayadda marka hore saasaa soo degtay faja'ahu bnu ummi maktuum macnaha aayaddan waxay tahay ma sinna kuwa fadhiyo oo aan jihaadka ka fadhiyo ee mu'miniinta ah iyo kuwa ilaahay jidkiisa ku jihaadaya ma sinna faja'ahu bnu ummi maktuum ayaa u yimid wahuwa wahuwa yumiluhaa isagoo yeerinaayo yumiluhaa ama la waay nacam yumlilu falyumlil soomaa marka taas waa nacam wahuwa yumiluhaa isagoo yeerinaayo calayha korkeeda ku yeerinaayo marka yumliihaana waa la dhihi karaa yumliihaa yumiluhaana saxwa qaala yaa rasuula allah wallaahi low astadiicu ljihaada haddaan jihaadka awoodi lahaa lajaahadtu waa jihaadi lahaa wa kaana acmaa indhoolowna ahaa ibnu abi maktuub faanzla allahu calaa rasuulihi sal l slam alla rasuulkiisu ku soo dejiyey wa fakiduhu iyadoo bowdadiisu calaa fakidi bowdadeyda korkeeda ay tahay yani zayd baa dhahay alla marka nebigiisu kusoo dejiyey iyadoo bowdadeydu yani bowdadiisu bowdadeyda ay saaran tahay nebiga bowdadiisa cajarkiisa ayaa isaga bowdadiisa kor saarneed fahaqulat calaya isagoo xaaladaa ku jira waxay yimid nebiga uu ku yimid fahaqulat calaya korkeyga waa ku cuslaatay xataa khiftu ilaa aan ka cabsaday an tarubba fakidii inuu burburo bowdadeydu inay burburto ilaa aan ka baqay uma suriya canhu waa laga fayday faanzala allahu waxaa alla uu soo dejiyey hayru uli darari intaasna laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari baa ti wاlmujaahiduuna fii sabiili اllah intaas bis hayru uli darari ayaa markay nebiga kusoo degaysay wuxuu leeyahay bowdadaydu inay burburtaan ku dhowaaday yacni inaa sanulqi calayka qowla haqiila waxyu marka waa culus yahay lanna kalaamkii alla hadalki alla hadal bani aadam ku hadlay waa kaas shaacirada marka waxay leeyihiin qur-aanka hadal alla ma aha hadalka alla laga soo tarjumay cibaara can kalaamilah yaa iskale ama jibriil ama nebi maxameda cabire maxaa lagu jeedaa marka rasuulka dadkuu la hadli jiray dadkuna waxba mamayna noqon jirin waxyigaan markuu imaanaya sidaanu sheega isaga laftirkiisa rasuulka dhidid iyo yacni qarqaryo iyo dhibaato fara badan yani culays baa ka muuqan jiray marka waxyiga uu kusoo degaayo marka hadalka all qur-aanku in kalaamullaahi inuu yahay ayb tarjamada marka xadiidka ismudaabaqeyna waxaa laga qaadanayaa marka nasaku inuu jiro ayb oo aayaddii hore ama bayaan dhahdaya ama yani min baabi naski si kastoo la yidhaahdo in labadu waxa jira ay yihiin qaala xadaanaa xafs bnu cumar waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka qofka ahlulacdaarka ah cudurdaarka haysto hadduu daacad yahay inuu la mid yahay qofka jihaadayo kale xagga ajarka ayb maxaa yeelay iyaga waa laga saaray dadka aynan sinayn waxaa la yidhi dadka fadhiyo iyo dadka jihaadaya ma sinna marka laga reebo dadka ahlu dararka ah ahlu acdaarta ah aa iyaga marka inaynan ku jirin muqaaranadaas ee tafdiilkaas qال xdثna xفs بن cmر qال xdثna شhuعبة عن أbي إسحاq عن الbrاء رaضي الله عnه qاal لma نزلت la ystوي القاaciduna min الmؤminiin dacaa rasuul الlahi صl ل sلم زayda نebiga زayd buu u yeeray fakatabahaa wuu qoray fajaءa بن أmi maktuum ibn أmi maktuum ayuu u yimid ayaa u yimid fashakaa daraaratahu wuxuu ka cawday indhala-aantiisa faأnزl الlah alla wuxuu soo dejiyey غayru uli darari qال xdثna mحamed بن yusف عن إsrاaئيl عn أbي إسحاaq عn الbrاء qاla lma نزلت la ystوي الqاaciduuna min الmؤminiin qaala النabiyu sl ه slm nbgu waxau yidhi اdcوu fulاna hebel u yeera fajaءahu waa yimid wamacahu الdawaatu والlawxu isagoo qadi wato iyo looxi isagoo looxi wax lagu dhigaayey iyo qaddii lagula qoraayey wato aw ilkatifu ama garabka garabkay wax ku qoran jireen waagii hore garabka xoogaa meel wuxuu leeyahay wax lagu qori karo faqaala waxa yidhi uktub qor laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina wاlmujaahiduuna fii sabiili اllah وlfa nabiyi sal l slm nabiga gadaashiisana ibnu umi maktuum ayaa ah faqaala yaa rasuul allah ana dariirun anuu nin waxaan ahayn dhoolo ah fanaزlat makaanaha booskeeda waxaa soo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina غayru uli اdarari wاlmujaahiduuna fii sabiili اllah ayb ayb meeshaa markaa de war badan buu ka bixiyey tafdiilkaas ayb isxaaqa uu sheegay riwaayo isxaaq ma soo marnay ayb qaala xadaanaa ibraahim bnu muusa taasoo idinkumana xigta qال أخبرنا هشام أن بن جريج أخبرهم xا وxadثنيi إسحاaq qال أخبرنا cبدالرزاq marka إسحاaq ayaa waaye iبن راhوya weyaan iبن راhوya أخbaranaa isagaa yihaahdo wxuu leeyahy xadaثnيi إسحاaq جزم أbو نعyم في المستkرج وأbو مسعوud في الأطراف بأنه إسحاaq بن منصور wkuntu adunu anahu bnu raahuya ayaan u malaynaya cafwan waxaan u malaynaya buu aniga ibnu raahuya inuu yii liqowlihi ahbaranaa cabdirazaaq waxaan ugu maleeyey buu leeyahay ahbaranaada uu yidhi lianna isxaaq ibnu raahuya ahbaranaa buu isticmaalaa xadaanaa ma dhaho asaga marka isxaaq qaala ahbaranaa haddaa aragto sida badan waa ibnu raahuya uma ra'aytu fii asli nasafiyi ayaa waxaan ku arkay xadaanii isxaaqu qaala xadaanaa cabdurasaaq mar haddii xadaanaa la arkay marka isxaaq maaha marka ibnu raahuya facaraftu anahu bnu mansuur ayaan arkay lianna bna raahuya laa yaquulu fii shayin min xadiiihi xadaanaa waa faa-iida marka meeshaan qaala akhbaranaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa bnu jurayj qaala akhbaranii cabdulkariim ana miqsaman mawlى cabdالlahi bn الxاariث akhbarahu ana bna cabaasi radia اllahu canهuma akhbarahu laa yastawi اlqaaciduuna min اlmuؤminiin can badrin wاlkhaarijuuna ilaa badrin kuwii beder ka fadhiyey iyo kuwii beder u baxay ma sinna tafsiir labaad dadkii beder ka qayb gala u istaagay iyo dadkii ka fadhiista ma sinno halkan marka sharaxa si fiican u akri waxaad arkaysaa marka fadligaas iyo tafdiilkaas iyo iyuu ka sheekayna wa fii axaadiidi اlbaabi min alfawaa'idi ayda itikaadu اlkaatib nin wax kuu qora inaad samaysan karto wa taqriibuhu inuu soo dhoweey agtaada uu joogo mar walba ayb kaatibka qofka wax qoraayo dadkan hadda joogo waxay u isticmaalaan secretar ama xoghayn shaqadooda waxay tahay mar haddii wax uu rabo inuu sameeyo warqaddaas soo qoran leeyihin warqadda kaasa soo diyaarinaya si isula og yihiin asaga marka ama khatmi ama saxiixu ku dhufana katib wa taqyiid اlcilmi bilkitaabati cilmiga in lagu dabro qoraan cilmiga in la qoraa baan la qorin waa kaa dhumaan waa sagaarow lamid yaha sagaaro hadaad dabto ama aada yacni waxaad gelisid haddii aadan ku qaadin meel dabinkeeda iyo shabaqeeda haddii aadan ku qaadin ood iska sii dayso shabaqa ka furto waa kaa caranaya soo maha faa-iidadiina waa kaa caranaya adig haddaadan qoranin dafaatir ma leedihiin hadda aawa dafaatir wax lagu qoraayo raba aawa yaa wata buug yaa wata ad wax u ku qoro qof ma wato ardaynin maa jirta marka wax ardaynima ma jirta arday waa inuu buug faa-iido wato oo meel u yaallo markii uu faa-iido arko buuggaas inuu ku qorto ibnu xajar wuxuu leeya faa-iidada laftirkeeda la muraajaceeyo faa'iidada saa u qorayso u qorayso u qorayso u qoray markay badato waa inyabay marka dambe waa inaad iyada laftirkeeda wakti aad siiso oo fawaa'idka aad qortay aad mudaalacayso dhis maskaxdaadii marka waa ku dayey anaa hadda badana waxaan u leenaha waxaan meel ku arkay ma xasuusta meeshii meelay ahayd ma lehe waxaa keenaya waxay tahay de faa'iidooyinka inaan la qoraynin lama dhaalacanaynin waa dhib jiro ibnu xajar waxaan u maleeyaa maalmaha shan lix toddobada ah maalin kamida buu lahaa jiray fawaa'idda u daalaco marka waxyaabahan dhidhankuma keeni naadir jiddan waay marka inuu yidhaha shay meel aan ku arkay ma xasuusto waa dhacdaa inuu dhaho laakin waa naadir asaga annaga laakiin waxaan maanta aragnay saakay maba xasuusanna allahu mustacaan marka qofku inuu buug leeyahay oo ama muxaadara hadduu dhegaysanaayo ama kitaab hadduu dhegaysanaayo sheekh hadduu hor fadhiyo inuu ki buug u haysto uu qoro ayb buuggaas marka hadhow waxbuu kuu waxbuu ku kaydana ayb annaga haddana mushkilo kalaadan haysato ibnu xajar waagiisi waxaan jirina hadda jiro hadda inaad ogaato faa'iido kitaab aad ku aragtay dib inaad u raadisid waa heli kartaa haddana daad faa'iidadii xusuusato erey ama laba aad ka xusuusato mt qaabad badan baa wax loo baxtiyaa qofka shaamiladan hadda hadduu geliyo baxtiga ereyga ama laba erey hadduu geliyo oo baxtiga uu ka xusuusto meeshuu ku jiro baalkaana usoo dhigaya aalaadkan ilaahay hadda uu noo sahlay nicmo waay dhinac marka laga fiiriyo nicmo waay qofkii ka faa'iidaysanaya kitaabkii aad ku aragtay buu kaaga sheegaa waa qabsana waa soo qabso laakiin qof raba male inuu intaas isdhiba xataa qof raba male xaqiiqada jirta saas u ah xataa baalkaas yarkaa oo dhagdhag dhag dhagta ka seenaayo qof raba male marar badanaa lagu celiyey meeshaan arday ma joogto ayaa la yidhi ee kitaabkan iska wad ragga qaara waxay yidhahdeen kitaabka hala iska akriyo waa uun wacdigaas iyo ajar iyo ayaa lagu dhegaysana inaad meesha iska fadhinon ajar un ka helno qofka inuu meesha iska fadhiyo keligeed ma ma fiicno adi waqti baa kaa dhumaya maalin walba waa soo taagan tahay maxaa kugu diidaya saacad inaad ku darto ama laba saac oo aad wixii la keenay aad yani muraajacayso waxaa kuu diidaya ayb waxaana laga fahmaya ardayga inuu wax muraajaceeyo iyo in kale su-aasha ka imaanaysa haddii su-aal aynan jirin darsi ku tacalluqdo yani dadaal ma jiro saas sooma waa fahmi karaa yani in wax la soo akriyo inaan lasoo akrinin macallinka wax dhigaa laftirkiisa waxbaa u kordhi lahaa haddii wax la keeno oo sheegan muxuu ahaa kansaana la yidhi kitaabkaas masaladan kitaabkan iyadoo saanan ku arkay faa-iida waa la kala faa-iidi lahaa laakiin faa-iido waxaa weeyaan biduuni muqaabil marka xoogaa waxa la daalaca ayb marka wuxuu yidhi fawaaidaasaa ku jirta ina aladiina tawafaahum اlmalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum alaaya aayaddan marka macnaheedu waxay tahay dadku ay malaa'igta oofsanayso iyagoo kuwa naftooda dulmiyey ah qaaluu fiima kuntum malaa'igta waxay dhahayaan maxaad ku sugnaydeen markaasay dhahayaan kunaa mustadcafiina fi اlardi dhulka annaga dad tabarle ma aanaan ahayn maanan soo hijroo karin dad oo waxaan iska ahayn dacafa ah qaaluu alam takun oo diinkii kuma dhaqmi karin qaaluu alam takun ardullaahi waasica dhulka alla miyayna waasac ahayn oo maxaa hijroo weysay qofka meeshii diinkiisa uunan ku haysa karin oo waajibaadka diiniga uunan kula imaa karin waajib waxaa ku inuu ka guuro rootiga iyo badarka bis inuu feeriya ma ahan haddii meesha badar aad ku haysato laakiin waajibaadkii aadan ku samay karin qofku maahan inuu yidha haddaan meeshaan ka tago yaa wax iseenaayo yaa wax iseenaayo waa waa kalsooni darro alla wuxuu le man yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi lardi muraaqaman kaiira wasaca ayb wuxuu helaa waa sacnigu mauga darayso ayb waxaa kaloo suurat alcankabuut allah subxaana wa tacaala uu ku yidhi yaa cibaadii ina ardii waasica fa iyaaya facbuduun ayb aayada hijro iyo ku saabsan ayaa laga soo hadlay markaas wuxuu yidhi yaa cibaadii ina ardii waasica dhulkaygu waa waasic fa iyaaya facbuduun ani un icaabuda kullu nafsin daa'iqat lmowt uma ilayna turjacuun ayaa ku xidhan marka dadka maanta yacni waxaa weeyaan rifqiga ama biilkaa dhibgelaa diinkaa dhibgelayso diinku dhib inuu iska galaa loo dul qaadanana maxay tahay marka taasna dad dhan baad arkay wax xoolo haysto oo wax heli karo oo wax shaqa shaqo samaysan karo ilaahay xoolo uu ku galladaystay war meeshaan ilmahaaga aadan ku tarbiyeysan karin adiga tarbiyadaada aan u ronayn maxaa u joogtaa ni wallahi waddankii dagaala ka socday kuleeyahay waxaa la yaabla marka shaydaanku yani qise hariib a waxaa ah meeshaas hadda ninkaas oo nabadgelyada u joogo nin baa ka soo tegaya halkaana wuxuu usoo doonanaa madaxtinimo oo kaasina waa yimaadaaye weliba wuxuu soo doonanaa madaxtinimo naar a naar oo qarax iyo dil iyo dhib fara badan wadato markaasuu meel ku xayirnaana hotel isaga jiraa ma bixi karo diluu ka baqaa saasoo ay tahayna waa joogaa meeshaan hadda ninkaas kan diintale haddaad tiraa warmaad miyow diinkaaga meelaha inta ka shaqaysato diinkaaga meeshaan ku haysatid oo waddankaanaa ka soo tegtid gaalo waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaa lacag badan ma haysto shaqaan u baahanay xaggeen shaqo ka bilaaba yuu ku leeyahay ee ninkaanba riski buu usoo bareeraaye oo xildhibaanka noqonaayo iyo midka wasiirka noqonaaye adiga maxaa ugu soo bareeri weyse riskigaas wax ka yar adiga riski kaas riskigiisa mid ka yar baaba adiga aad ka baqaysaa soo maaa idan dadka marka maadada adduunyadaa ku weyn wax kale wax kale iska dhaaf naco maadada adduunyadaa ku weyn haddii adduunye riski waa loo gelaa diin laakiin wax riskiga loogu gelayo riski mada dhib iyo khatar mada jirtaa xataa yacni nuqsaan yar lama ogola adduunyada soo gaarto diinka dartiisa laakiin diinku inay nuqsaani soo gaarto calaa xisaabi yani calaa xisaabi diin adduunyada wax lagu helo waa la rabaa marka la yaab waxaad arkay kii adduunyada raadinayo oo taagan hebadaa la dilay kaasaa la yeelay waktiga la dhima ilaahay waktiga u qoran dhimanayna ayuu leeyahay waa soo socdaa kii kale yaadan ku karin war kaala imaam mi ilaahay ka cabso adigi diin baadba ku tacalluqdaa dadkana u faa'iideey adigana wax faa'iideyso male marka alam takun ardullaahi waasica way qabsaneen dhulka ilaahay waa waasi marka wuxuu leeyahay aayaddan marka macnahaas weyn hijraday aayaddu daliil u tahay qaala xadaana cabdullaahi bnu yaziid almuqri kuwaa marka waxay istusaan fidmo iyo wax la yidhaah wuxuu ku leeyahay meeshaan soomaaliya fidna ka jirto fidnadana mala ma la rabo in la dhexgalo diin iyo meel fidna ka jirta in la aada maaha buu ku leeyahay fidnada oo isaga ku jira ma arkaayo leanna fidnada oo ku dhex jira waa kufri soo maha kufriga halis ugu jiraa walfitnatu ashaddu min alqatli dilka iyo qofka oo diinkiisa laga fidneeyo waxaa daran qofka oo diinkiisa laga fidneeyo isaga haddaan isaga laga fidnaynin diinkiisa caruurtiisa laga fidnaynaya ilmihiiba wuxuu uga soo tegaa dad waxay yihiin aan la garanaynin oo gaalo ah iyo uga soo tegaa lix saac toddoba saac siddeed saac ay haystaan maalin walba shubha la gelinayo cunuga yarkaa ilaahaaga sawir inta weynaayo nin walbaa macbuudkiisa ha sawiro cunugii soomaaliya wuxuu leeyahay war ilaahay ani lama sawiri karo maxaan loo sawiri karin aan leeyahay marka fiir meesha weygelay lama arko waxay arkin caabudaadooda ka waran cunug yar oo ilaahan idinku dhaarshay intaas la yidhi muxuu isaga celin karaan dad waaweynoo soomaaliyaan iskaga celin karin xataa waxaan la arkaynin la taabo karin loo jeedin se u aaminsantaha adiga dadkan dhan waxay caabudayaan wax la arki karo cunugii waxaa laga yaabaa hadduu sheego xataa waxaan ku arkay dadka soomaalida hadduu cunuga sheego xataa amus waa la dilaya meeshii shubhada in laga baabi'iyo laysku dayi lahay cunugii marka go-aan wuxuu ku gaaraa shubho walba oo shaydaan oo loo soo sheego shib inuu la dhaho markuu la aamuso la aamuso la aamuso iskorkorto cunugii diinka islaamku ka shakina beri waana la arkay dad diinkii ka shakaysan dhallinyaro meelahaas ku kortay nacam oo waxay ku leeyahin ani arrinkan ayaa iishaaguu ku leeyahay waa ku doodaa dadku ma ma oga iyagu shilinka lasoo dira keliya yaqaanaan laakiin ma fahmaayo meeshaan dad bani aadamaa ku dhumaayo adiga waxaad ka fakeray shilin iyo adduunya dad baa dhumaayan soomaalida marka maxaa u yaalla hadday kuwana saa u dhumaan kuwana halkan yani waxay kalena halkan lagu ay ku halaagsanaan iyo yani wa meeshaan isku dilaayo ay noqdaan wax u maqan ma leh alle inay ku xirmaan maahan wax kale ma leh fafiruu ila allah ayb qala xadaana cabdاllahi bn yaziid almuqri qaala xadaana xaywatu wagayruhu ayrkaa wuxuu ka wadaa cabdاllahi bn lahiica cabdullahi bn lahiica buu ka wadaa waa iska ayr buu ka cabiray dacfi maadaama uu ku jiro laakiin xadiidka xaywa waa magacaabay iqa maadaama uu yahay qaala xadaana moxamed bn cabdiraxmaan abi lswad qaala udica calى ahli اlmadiinati reer madiina waxaa loo gooyey bacun ciidan ay soo bixiyaan oo reer madiina waxaa la yidhi intaasoo ciidana la idinka rabaa shan lagula duulo macnaha saas cabdullahi bnu zubayr ayaa wuxuu leeyahay imaaradiisii waqtigiisii ciidan baa la idinka rabaa reer madiina shaam loo diro lagula dagaalamo ahlu shaam faktutibtu fiihi waa la igu qoray maxamed ibn cabdiraxmaan ibn aswad baa dhahayo waa la igu qoray falaqiitu cikrimata cikrimaan la kulmay mowla bni cabbaas fa akhbartuhu waan u sheegay fanahaanii can dalika waa iga reebay ashadda annahyi reebitaankan ugu daran uma qaala waxau yidhi akhbaranii ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa wuxuu ii sheegay ana naasan dad min almuslimiina muslimiinta ka mida kaanuu maca almushrikiin mushrikiinta ayay la jiri jireen yukairuuna waxay badin jireen sawaada almushrikiin mushrikiinta muuqaalkooda tirada gaaladay badin jireen calaa cahdi rasuuli lahi sal slam waqtiga rasuulka ya'ti sahmu leeb ayaa imaanayay marka yu'maa bihi waa la tuurayey fa yusiibu axadahu midkood buu ku dhacayay waranka fayaqtuluhu waa dilaayay yacnii dadkan gaalay la joogaan gaaladii marka xoog bay ku soo wadayaan dagaalka markay soo aadayaan oo kale soomahana raacaa la leeyahay ma diidi karaan waa la soo wadaya goobtii waa la keenaa muslimiintii wax ay ridaayaan baa ku dhacaya marka dadkaas ow yudrabu fayuqtal ama seef baa lagu dhufanaa la dilaya faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim kuwaas waa dad dulmi ku jiraaba lagu sheegay ma loo cudur daarin ayb ma loo cudur daarin diyaha laga bixiyana lama dhihin soo ma fahmaysid marka waa nin muslima oo isagu mustadcaf ahaa oo gaaladii ay soo qasbeen safkii ay keeneen muslimiintu ma kala sooci karaan marka ayb gaaladii marka way la dagaalamayaan warankoodii iyo seeftoodiiba waxay gaareen qof muslima way ka xumaadeen marka muslimiinta aayaddaana soo degtay marka oo waxaa la yidhi dadkaas inay iyagu gardaran yihiin baa la tilmaamay ninkii isaga ka waran khayaarkiisa usoo raaco khiyaarkiisa ninka usoo isagoo mukta kan waa mukrah ninka safka gaalada soo galo isagoo mukhtaar ah ka waran doortay meel wax looga keenayo marka boqolaal kun hadday isku tagaan qiil uma keeni karaan hadday qofka noocaas oo kale muslimiintu ay dilaan oo yacni xabadoodu ay ku dhacdo khiyaar ma lahaana waa safki gaalada iyo muslimiinta qofkii isaga iska soo raacay iskiis oo isagoo mukhtaar ah soo raacay waxba lasi meela lagu dambaabaye dee laakiin isaga inta la qabto waa shahaata dabcan qof shahaadanayo adu inaad dishid maaha markaan yani waxay tahay maadaama aadan ma yani leebkaaga ama xabadaada aadan ka sooci karin waa isagana meeshaas khiyaarkiis u yimid kii lasoo qasbaybaaba aanba yani yaa xaalkiisu sidan la yidhi ayb rawaahu layu can abilswad qisadan marka waxaa laga qaadanayaa inaan dadka xunxun la badinin sawaadkooda waxaa kaloo laga qaadanaya cikrima cikrima mowla bni cabbaas wixii lagu sheegay dad baa waxay yidhaahdeen khawaarij caqiida oo wuxuu aaminsanaa khawaarijta caqaa'idkooda ayuu aaminsanaa waa khaariji ayaa dad dhaheen qisadan waxaa laga qaadana inuusan khaariji ahayn lianna wuxuu diidayaa dagaal muslimiinta dhexdoodaa buu diidan yahay soo maaha oo qoladan buu leeya war ka har nimankaas shaam iyo nimankan mulki iyo waxbay isku haystaan ha ka qaybgelin fii sabiili illaahi ma aha hadduu khaariji yahay ma dhaheen saas sooma ma maunan dhahayn dheheen ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaa cikrima marka inuu beri ka yahay khaarijinimo wuxuu yidhi wa fii hadihi اlqisa dalaalat calى baraa'ati cikrima mima yunsabu ilayhi min ra'yi اlkhawaarij liannahu baalaga fi اnnahyi can qitaali اlmuslimiin wa takfiiri sawaadi man yuqaatiluhum wagaradu cikrima cikrima marka ulajeedadiisu waxay tahay ana allaha dama alla wuxuu eedeeyey man kahara qofkii badiyo sawaada almushrikiin mushrikiinta nambarkooda maca annahum iyagoo weliba kaanuu laa yuriiduuna biquluubihim muwaafaqatahum qof muslima oo qalbigiisa aan gaalada ka raacsanayn ayaa waxaa la leeyahay in gaalada uu ag fadhiyo ou badiyo sawaadkoodu waa xaaraan oo waa qatar la leeyahay qaala markaa wuxuu leeyahay fakadalika anta warniyow adiguna laa tukahir sawaada hada aljeish ciidankan la diraayo muuqaalkiisa ha badinin wain kunta laa turiidu muwaafaqatahum xataa adoon qalbiga ka rabin inaad waafaqdo xataa ha badinin sida daahirka ah liannahum laa yuqaatiluuna fii sabiili illah maxaa yeele fii sabiili illah ku dagaalami maayaan sabiilillah dagaalka muslim inay gaal ka dhexeeyo liiclaa'i kalimat illah kanna waa mulki iyo boqor dagaalku saleysan wabillahi towfiiq sal sal ala